بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين باب نفقة الرجل على أهله عن ثوبان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل دينار ينفقه الرجل دينار أنفقه على عياله ودينار أنفقه على أصحابه في سبيل الله ودينار أنفقه على دابته في سبيل الله قال أبو قلابة وبدأ بالعيال وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال صغار حتى يغنيهم الله حباب يهي نفقة الرجل على أهل بيته إنه ننكو وحسيو أهل بيت كيسة عدة مسؤولك وكيهي على أهله أهل كيسة إي على أهل بيته لبضوا إسلحل وعدة mas-uuliyaddu ay ka saaran tahay iyo cidda soo raacda can hawbaan can الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalama qaal hawbaan nebiga calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu ka wariyey inuu yidhi afضalu diinaarin yunfiqhu الrajulu diinaaru anfaqahu calىa ciyaali diinaar qofku uu bixiyo waxa u qiimo badan kuu siiyo ubadkiisa wa diinaarun dabadeedna siday isugu xigaan wa diinaarun iyo diinaar anfaqahu uu siiyo calaa asxaabihi asxaabtiisa fii sabiili اllaah ilaahay dartii u duulaysa wa diinaarun iyo diinaar anfaqahu uu ku bixiyo calaa daabbatihi fii sabiili اllaah gaadiidkiisa ilaahay dartii ugu baxaayo qaala abu qilaaba abu qilaaba rawaadda xadiidka nin ka mida weeyaan oo miisaan badan oo caalim ahaa oo qaadi ahaa oo muxtaram ahaa wuxuu leeyahay wa bada'a bilciyaal rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku bilaabay ubadkii ciyaal waa af carabi wa ayu rajulin keebaa nin keebaa acdamu ajran ka ajar badan min rajulin nin yunfiqu calaa ciyaalin sigaar wax siinaya oo masruufaya ubad yaryar xataa yugniyahum allaahu inta ilaahay ka kaafiyayo intay ani ka intay deeqtoomayaan yani wuxuu ujeedaa nin ka ajar badani ma jiro markay soo istaagto qofku inuu hayo shilin amba masaariif yar oo intan iminka aynu sheegnay soo hor timaado ma reerkaad siisaa ma jihaad baad ku bixisaa ma kan kalaad bixisaa waxay u kala horeeyeen xagga xuquuqda inuu qofku ku bixiyo masaariifta reerkiisa wixii ka soo hadha markaa inuu bixiyo marmar bay dhacdaa inay ka khayr badnaato qofku intuu ka qaado reerkiisa inuu cid kala siiyo marmar bay dhaantaa ay fiican tahay laakiin xagga waajibaadka kala horreyntiisaan ka hadlaya kala horreynta waajibaadka qofku jihaadka inuu wax ku darsadaa waa waajib reerkiisa inuu masruufaano waa waajib isagu jihaadka inuu ka qayb galo daabadiisa iyo gaadiidkiisa isagu inay tagaano waa waajib waajibaadkaasi markay iska hor yimaadaan ku wada saarani keebaa u horeeya waxaa u horeeya ka ubadka iyo ehelkaa u horeeya waa haddii jihaadku aanu fardulcayn ahayn oo maaragtay muslimiinta dalkoodii aan la soo weerarin oo gaaladu aanay qabsan marka waxay tilmaamaysaa waajibka inaga saaran reeraha iyo ubadka iyo ehelka waajibka inaga saaran inaan waajib saaran ahayn can abi mascuudin albadriy radia allahu tacaala canhu can الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalama qaal man anfaqa nafaqaة calى ahlihi wa huwa yaxtasibuhaa kaanat lahu sadaqa qofka ku bixiya reerkiisa wax siiya isagoo ilahay ajar ku weydiisano niyadiisu ay wanaagsan tahay kaanat lahu sadaqa sadaqa ay u noqonaysaa qofku markuu siinayo reerkiisa masaariifta yaanu culays dareemin culays yaanu dareemin oo dad wax saaran oo inkaar ilaahay baday uuno si allaale suu ka yeelo uu garanayo karaahiyeysanayo yaanu masaariifta u bixinin ha u bixiyo isagoo aaminsan waajib inuu gudanayo ilaahay subxaanahu watacaala inuu gu dhowaanayo ajarna inuu ka helayo ixtisaabka waa caynka adigoo ku niyadsan oo ku raaxaysanaya oo diin ay kaa tahay iyo ajardoon inaad ku bixiso waxay kuu noqonaysaa sadaqo waajibkana wuu kaa dhacaya sadaqana way kuu noqonaysaa waa war caddaaday can jaabirin qaala wuxuu yihi qaala qaala rajulu nin baa ku yidhi rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam yaa rasuul allah rasuulkii ilaahay ow cindii diinaar diinaar baan haystaa macnaha diinaar baan haystaaye sidee baan idhahdaa yaan siiyaa waajibaadkana way fara badan yihiine qaala wuxuu yihi anfiqhu calىa nafsik naftaada sii naftaada ka bilow qaala wuxuu ihi cindii aakhar mid kalena waan haystaaye ka waran qaala wuxuu yihi anfiqhu calىa khaadamik calىa khaadimik aw calىa waladik shaqaalahaaga amba ubadkaaga sii qaala wuxuu yidhi cindii aakhar mid kalena waan haystaaye ka waran qaala wuxuu yihi dachu fii sabiili اllaah ilaahay jidkiisa ku bixi fahuwa wahuwa akhasuhaa kaasaana ugu ajar yar saddexdaa aan kuu soo sheegay kaasaa ugu ajar yar kaasaa ugu ajar yar yani way isu tegayaan axaadiistu waana xadiis saxiixa imaam muslim iyo axmed iyo abu daawud iyo baa wariyey waa xadiis sugan xadiiskii hore ehelkaaga ku bixi ayaa ugu horeeya iyo kan hadda uu leeyahay naftaada ku bixi isma diidayaan waa isla halkii oo ubadkaaguna ha ku xigaan way isku dhaadhacayaanoo tusaale ahaan qofkii ka soo qaad wuxuu joogaa meel durugsan buu joogaa reerkiisuna way ka durugsan yihiin oo meel kale joogaan waxbaa soo galay waanu rafaadsan yaho waa u gaajaysan yahay deeqadee horta marka hore dabadeedna reerkii wax u dir yaana sax ahayn way wada joogaan halkan baad joogtaa waad shaqaysaa wixii soo gala waxa ugu horeeya dee adig iyo reerku isku meelun baa tiin soo ma laakiin teennu waa maxay marka hore waa caqaarta iyo mijinta marka labaadna waa qadada marka saddexaadna waa reerkii u shaxaatag ila intii ku soo gashay waa adigan labada reer kala siiye adigu waxaa tahay reer caqaartiina waa reer kale reerkii saddexaad oo dee kuwii rasmiga ahaana way ka dhammaatay soo maaha waad shaxaa tagtaa dee nin saboola oo saddex reeraga siduu kala odhan yaa way soo taagantahay baash shilina ma hayo kuuli buu galay amban yar baa soo gashay badhna wuu ku qadeeyey badhna caqaar buu siistay zero bay taagantah hadhow meelaha madaxa soo xoqlay masu koodheeniyo reerka waa bilaa masaariifo wallahi saakan ka soo baxayo shilin ooma hayo waanu findhicinayna mulka shilinna ma hayo allah reerkii waan ka yimi saako waxaa ma hayo ilkuwa fadhfadhaya muxuu ka fadhfadhaya ilkaa waxaanaad soo cuntaad ilkaa ka fadhaysa maad siisi ya ya ya wn way qulubaagadib aynu ku jiraa yani qaadka haddiiba xaaraan iyo xalaalba iskaba daa bal xaaraanna ma bal xaaraanba inuu xalaalba yahay ka soo qaad bal ka soo qaad inuu yahay faakahaysi wax xalaala oo faakahaysiya inuu yahay kaba soo qaad ma wax ubadkii loo gowracaa de maya maha marka waa caqli xumaanun waa caqli xumaan de hadduu xaaraan noqdana kaba sii daran marka xaaraamo kalaa ku biiray isagiioo xaaraana oo darooga ah waxaa ku biiray inuu dayacay xaq iyo waajib ku saaraa idina waa dembi kale marka qofku ciyaar ciyaar buu moodayaa intuu wixii yaraa iska helo inuu meel jilibka laabo oo uu qayilo reerkiina uu dayaco dabeete uu idhaa yaad ku dhufataa hebel ku dhufo ar hebelo yarii soo dir oo wejigiisa uu cuno wuxuu qofku uhaysta inay ciyaar ciyaar tahay laakiin waa dil diintiisina halis bay ku tahay shaksiyaddiisa iyo wejigiisiina halis bay ku tahay can musaaxim bni zufar can mujaahid can abi hurayrata radia allahu tacaala canhu can الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalama qaal arbacatu danaaniira diinaaru acطaytahu miskiina afar diinaar afar dolar dheh dolarka fahnayna ku diinaaran acطaytahu miskiina mid waxaad siisay miskiin wa diinaaran acطaytahu fii raqaba diinaarna addoon ayaad ku xoraysa wa diinaaran diinaarna anfaqtahu fii sabiili اllaah jid iyadoo la duulayo amba jihaad baad ku bixisa wa diinaaran diinaarna anfaqtahu calىa ahlik reerkaagii baad siisay waa afar afdaluhaa waxa u fadli badan aladii anfaqtahu calaa ahlik kaad reerkaaga siiso waxaa laga yaba ragga qaarkood markay meelaha qaadhaan laga yaboohiyo aniga shan boqol oo doolar igu qorba odhanaya islaantiisina waa radanta ya islaantiisina dayn baa lagu leeyahy sadaqa maaha soo ma ogid waa kambeyne waa magac doondoon laakiin hadduu fahamsan yahay meesha wax laga soo bilaabo waa xaggan waa reerka waa ehelka waa gabadha waa caruurta ma dacaydeenayo qolyaha dee wax bixiya laakiin waxaan ogahay anigu aan ogahay dad fara badanoo reerahoodina ay duruufaysan yihiin meel kastana kaga yaboohaya boqolaal igu qora amba hadhowta ha bixiyo amba yaanu bixina qof kastaana u yaqaano qof noocaas hadduu xataa caadi u bixinayo ay dhab ka tahay shanta boqol inay ka tahay lilaahi waxaanu fahamsanayn siday u kala horeyso sadaqada uu ku bixinayo masaajidka waxaan ku leeyahay masaajidka shantaa boqol uu ku bixinayo waxaa ka fadli badan inuu ku bixiyo reerkiisa oo gabadhiisa ku aratiro ubadkiisa uu ku aratiro waxbarashadooda uu kaafiyo taasaa ka waajibsan oo ka horeysa baabun wuxuu baab u yahay yu'jaru fii kulli shayin shay kasta ajar baa lagaa siinayaa yacni wax kastoo aada bixiso ood ilaahay dartii u bixiso halkiisii aada dhigto ajar baa lagaa siinaya xataa luqma xataa hurhmada allatii yarfacuhaa ilaa fii imra'atihi xataa hurhmada aad kor ugu qaaddo gabadhaada afkeeda haddaad malqacadda saa u darto ad gabadhaada afka u geliso xataa taa ajar baa lagaa siinaya afkeeda maxaa ku geynaya xaggeena gabadhaada afkeeda waxbay cunaysaa waad halkaa beriskeeda yaalle miyey gacmalaade war baa soo bixi doona caawa ya meesha caawa waxbaa soo baxay can caamir ibni sacad wax wada cunkaaba ceeb ahaa can caamir ibni sacad can sacd ibni abi waqaas radia allahu tacaala canhu anahu ahbarahu wuxuu u sheegay sacd ibn abi waqaas wuxuu caamir ibn sacad u sheegay ana nabiya salى اllahu عalayhi wasalam in nebigu qaala lisacdin sacad uu ku yidhi inaka sacadow lan tunfiqa nafaqatan haddaad bixisa iska dheh deeq tabtagii biha wajha allah wejiga ilaahay aad ku doonayso ilaa ujirta biha waa lagaa ajar siinaya waxay ka dhigan tahay wax walba oo aad ilaahay dartii u bixiso ajar baa lagaa siinaya xataa waxaa ajar lagaa siinayaa maa taxmilu waxaad maa tajcalu dhe waxaad geyso fii fami imra'atika xaaskaaga afkeeda haddaad cunto wada cunaysaan aada cuntadii afka u geliso ajar baa lagaa siinayaa waayahay ninka soomaaligaha ma saw ma suuraysan karayo dee caadigaha ninka soomaaliga reer reer magaalka maaha romansiga maaha de ninkeenni caadigaha soomaaliga ahaa iyo gabadhiisa cilaaqada ka dhaxaysaa amba xaaskiisa cilaaqada ka dhaxaysaa waa cilaaqa mutawatira waa cilaaqad xidhiidh aan toosnayn aan nabadna ahayn colaadna ahayn wax wada cun iska dhaafi xataa wada hadalkaa mushkilada dhowr jeer arkaa waynu ka sheekayna laakiin xaqiiqadu waxay tahay haddaynu dub ugu laabanno axaadiista iyo muaa mucaamalada saxda ee shareecada iyo dhaqankii nebiga calayhi salaatu wasalaam inakuna waxaanu joognaa dhinac iyo dhaqankeennu shareecada iyo nabiga calayhi salaatu wasalaam dhaqankiisina dhinac bay joogaan laba tusaale oo gaagaaban oo igu soo dhaceen ka sheekeeyo iminka waxaan suuraysan laanahay nin iyo gabadhiisii wax wada cunayo ninku gabadhiisii afka cuntada ugu gurayo mashimbir waxu siinaysaa ciyaalkeedii yani ma aha ee waa waa waa meesha ay tahay labada qof inay kala joogaan inay kala joogaan nebigu alayhi salaatu wasalaam safar buu galay xaaskiisii safiya ayaa raacday safiyay ahayd ayaa raacday marka iyaduna awr bay saarantay hawdaj isna awr buu rasuulkuna alayhi salaatu wasalaam wataa waa la degey wixii markaa haddii cunto la karsanayey haddii la tukanayay wixii baahid baa la dhamaystay waa la guuray dagaal baa lagu socday duulaan faxeexsi maaha iyo maaragtay dalxiis may ahayn ee jihaad baa loo baxayay markii la guuraayey awrkii waa la soo fadhiisiiyey rasuulku calayhi isalaatu wasalaam wuxuu arkay safiya gabadh xooggan bay ahayd wuxuu arkay inay ku adag tahay inay awrka toos ay u fuusho muxuu sameeyey rasuulku calayhi isalaatu wasalaam wuu fadhiistay jilibna dhulkuu dhigay jilibna kor buu u qaaday sida ninku markuu wax shiishaayo kala fadhiista maaragta jilibna kor lugna wuu ku istaagay lugna wuxuu saaray jilibna dhulka markaa wuxuu ku leeya yani waxaad kaabad ka dhigataa bowdadayda safiya way soo dhaqaaqday waxay ku istaagtay nebiga calayhi salaatu wasalaam bowdadiisa dabeetana waxay ku fuushay awrkii islaamay ka dhigatay bal qabso oo waa dadka dhexdoodii maaha meel cidlaa oo qarsoodiye maaha dadkii o dhan way wada arkaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo fadhiya oo safiyana ay bartaa kaga istaagtay rasuulka calayhi salaatu wasalaam dabeetana ay u fuushay ku fuushay awrkii soo suuradda maydinaan fahmin yani qaabka loo loo fadhiisanayo yani jilibka kana dhulku yaalaa kana wuu taagan yahay inaka iyo hadda suuraddaas iyo iyo suur iyo dhaqankeena iyo sukeen intaa udhaxaysa firq weyn baa udhaxaysa xataa qofka iyo xaaskiisa suuqa inay soo wada maraan waa lagu dacayadeynaya labadan maxaa isdaba dhigay baa lagu leeyay labadan isdaba socdo maxaa isdaba dhigay qaar baan garanayaa nin wadaadaho carabaha ka yimi beri dhexdaas ahayd oo markay xaaskiisa markuu yimaado casarkii ay wada bixi jireen malaa wuu lugeyn jiray waxoogaa nin yaro xoogan buu ahaa marka casarkiibu baxaa way soo wareegaan dabeetana guriguu yimaada magac baa loo bixiyey labadoodii laba magac baa loo bixiyey ya isna khamiis buu xidhay xijaab bay xidhantii ma ogtay wallahi magac baa loo bixiyey waa ceeb weyn xaawiye aadab baa loo bixiyey wuu garanayaa sheekh saasay ahayd waa xaafadda macruuf macnaha waaba ceebba wadaadkii iyo wadaaddii inay isaba socdaan israacraacaan ma waa dhaqan dhaaf wey waa suurad way wada qadeeyeen waa kaacay baa looga dhigaya inay gabadhii ninkeed wax wada cunaan ayaa cay looga dhigayaa mogti markaa caydu xaggan maha waa xaggan laakiin miisaanka yar inaga yar qalloocday rasuulka calayhi salaatu wasalaam dhacdo labaad oo kale oo tan oo kale ah caaisha radia allahu tacaala canha gabadh dhalinyaraa bay ahayd oo rasulka de alayh salaatu wasalam in fara badan bay ka helay waa la safray mar labaad caaishaa raacday markuu ciidankii banaanka u baxay ayaa ciidankii wuxu ihi iska socda aniga caaisha isku hadhayne si kale u fahmin waa way ciidankii baa iska socday markii ciidanka uu dhamcay ayaa wuxuu ihi caaisha waynu beratameynaa maanta waynu kala hadhaynaa waynu beratameynaa maanta waa keena dheereeya dabadeedna waa la yaacay kow laba saddex caaisha rasuulka alayh isalaatu wasalaam ka dheeraysay inan yar bay ahayd mugta way ka dheeraysay okay waad iga dheeraysay waa la iska tegey ciidankii baa la gaadhay waa la soo noqday muddaa ka soo wareegtay wakti dheer kadib ayaa haddana loo baxay safar ciidankii baa la wada raacay wuxuu hi iska taga waa la iska tegey dabadeedna wuxu waynu beratameynaa rasuulka alayh isalaatu wasalaam ka dheereeyey markaas caaisha markaa markan dambe hilib baa fuulo way cuslaatay rasuulku alayh isalatu waslam wuxu uhi tan waxaad u tuurtaa tii maalintii u tuur sidee baa loo suuraysan karaya nin iyo gabadhiiyo maanta beratamaya haddaad waaqiceenna eeg inaad tir gabadhaa tiraha banaanka inoo saar waynu beratameyna waa keena dheereeye ma suuraysan karaysa mana socodkii waaba la isku haysa xilligaasi ma ahayn dhaqan may ahayn sidan oo kale ahayn dadkaasi oo ragga iyo dumarku way kala go'naayeen ninkiiyo xaaskiisa ninkiiyo ciyaalkiisu way kala go'naayeen saaxiib may noqon karahayn sidan noo kale ahayd marka rasuulka alayh isalaatu wasalaam wuxuu rabay inuu fahamkaa bedelo oo fahamka saxdaa waa kan oo kale de marka waxaaba la soo gaadhsiiyey xataa sadaqadii baa la soo geliyey waa sadaqadii waxaaba ka mida ninku xaaskiisa inuu cuntada afka u geliyo ya iyadaa marka odhanaysa dee cuno horta waba kula cuni maaye waxaad soo reebta baan cuni doonaaye marat ninkii laga sheegay dee la yidhi intay soo fadhistay waxaa wey hanaga horka waxaan miyaad sugi kara intaan soo hambaynayno uu eriyeyba hambadaas buu ku yidhi dee may ahaan jirin baashi baabun adducaau idaa baqiya hulusu leyl in la ducaysto marka habeenka saddex meeladoo meel ay hadhan tahay can cabdillaahi alaqar can abi hurayrata radia allahu tacaala canhu waa salmaan cabdillahi alaqarkaasi anna rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay qaala wuxuu yidhi yanzilu rabbunaa rabbigeen wuu soo daadegaa tabaaraka wa tacaala fii kulli leylatin habeen kasta wuxuu u soo daadegaa ila asamaa'i اdunyaa samada dhow xataa xiina xiina yabqaa markuu hadho ثلث الليل الآخر habeenka saddex meelood ulukiisa u dambeeya saddex marka loo kala dhigo markay laba tagaan ee mid uu hadhan yahay fayaquulu wuxuu idhaahdaa man yadcuunii yaa i baryaya faastajiiba lahu oo ducada aan ka ajiibaa man yas'alunii yaa wax i weydiisanaya faucطiyahu oo wuxuu i weydiisanaya aan siiyaa man yastakfirunii yaa dembi dhaaf i weydiisanaya faakfiru lahu oo dembiga aan u dhaafaa waa xadiis saxiixa bukhaari iyo muslim iyo keyrkood bay wariyeen waa xilligaa dambe waxba ha ku dawaqin xagga hore ilaahay sideebuu usoo daadegaa sulusuleylku halkeebuu ku aadan yahay adduunku wuu kala duwanaaday imiko aniga haddaan maanta subax marayo maraykan wuxuu marayaa xilli kale jina wuu ka sii duwan yahay yurub way ka duwan tahay waxaasi madaxaaga yaani soo gelin waxba macno badan ay kuu samaynin macnaha kuu samaysa adiga ilaahay subxaanahu watacaala albaabadiisa inuu furo xilli xilliyada ka mida adiga xilliga ay kuu tahay sulusuleylkaaga ilaahay wuu kuu soo dhowaanayaa waxaanuu ku leeyahy bari aan wax weydiiso aan ku siiye ha ducayso adiga markaa xaajadaada iyo toogadaada iyo baahidaada uun ka sheekee oo ilaahay subxaanahu watacaala weydiiso waxyaabaha kale falsafigaah iyo caqligu kan buu diidayaa iyo waaqiciibaa ka daba yimi iyo saacadiibaa isbedelay iyo waxaad iska tidhahdaa qun yar xadiiskan waan diiday innaga maa cidan ka hadlaya waad garanaysa waa cid kale waa cid kale oo meelaha ka murantoo tidhaahda en xadiista qaar baa ayaa la ogaaday sidii loo macnayn jiray inay qaldan tahayoo amba xadiiskiiba qalad baa ku jira wuxuu ka meermeeraya inuu ku dhaha xadiiskan doori maayo jafaaf caaطifiya baa ku dhacay qalbigiisaa madoobaaday tacdiima nusuuska ayaa ku yaraaday dabeete kii meel wax ka yidhaa haddii xadiis wax ka sheegaba uu soo qaadanaya uu soo xambaaranaya alla kacabsiga iyo diyaanada iyo istislaamka iyo طumaaniinatu اqalbiga iyo yaqiinta ayaa qofka ku yaraanaysa waa qof waa sax qofku su-aala qaar inuu isweydiiyo laakiin su-aala intuu isweydiiyin intaa intaanu isweydiin ka hor waxaa la rabaa qofku inuu rumaysanya waxa inay jiraan aayad qur-aana baa si sheegtay khabar ur baa laga warramay aayaddi sibay waxu sheegto waad rumaysay laakiin aad sii weydiiso toosebee u dhacaysaa oo aad macnaheeda sii fahamtaa waa sax laakiin su-aashayda ha layga jawaabo haddii layga jawaabi waayo ma rumaynayo waa gaalnimo meermeer male taasi waa gaalnimo nebiyullaahi ibraahim calayhi salaam muxuu yidhi rabbi arinii kayfa tuxyi اlmowta qaala awalam tu'min qaala balaa walaakin liyطmaئina qalbi wuxuu hi ilaahayo waxaad i tustaa si aad waxaa dhinta usoo noolayso eeg nebiyullaahi ibraahim kama shakisnayn ilaahay waaa waxaa dhintay inuu soo noolayn karo waa aaminsanaa laakiin wuxu hi waxaan u baahanay inaan arko markaasa ilahy wuxuu kuuhi oo miyaad rumaysnay middaas surmee waan rumaysnay laakiin waxaan rabaa liyaطmaئina qalbi inaan indhaha saaro oo qalbigayga uu ku xasilo boqol kiiba boqol boqol kiiba boqol uu ku xasilnaa markii hore laakiin shayga marka laguu sheego xagga ilaahay uu ka yimaado waxaasi caynkaasay u dhacayaan waad rumaynaysaa wixii laguu sheegay oo sidii u dhacay haddaad aragtayna waad sii rumaynaysaa un laakiin haddaad tidhahdo maye ee ma rumaynayo ilamaa iyo ilaah aad i tusto caynkaad u noolayso waa gaalnimo waa gaalnimo qofku diinta uu kaga baxaya markaa tan oo kale waa xadiis saxiixa bukhaari muslim baa wariyey oo soo saaray xataa haddaan kugu qancin kari waayo sulusuleelku nooca uu yahay iyo saacadaha isbedelay haddaan kugu qancin kari waayo oo aqoontaydu xataa aanay gaadhin waxaan ku qasbanahay inaan marka hor rumeeyo hadhowta markaa laisla gaadho inay taa iskula qancnayo inu iskula qanci kari weyno taasa gaadho inagu marka waxaan rumaysannahay oo rasuulku calayhi isalaatu wasalaam inoo sheegay ilaahay wuxuu soo degaa habeenka marka loo qaybiyo saddex meelood markay laba tagaan ayuu samada adduunyada ee dhow buu yimaadaa sidee buu u yimaadaa isagaa yaqaana xadiisa kuma jirto oo kuma taalo meel kalena kuma taalo sidaasuu usoo degaa sidaasuu usoo degaa taa waa lanaga qariyey dabageli mayno middaa waynu ka hadhnayada wuxuu soo degaa sulusuleyl alaakhir saddex meelood oo marka laba meelood habeenka ay tagaan meelana ay dhiman tahay marka anigu waa inaan aamina hargeysa markaan joogo sulusuleylkayga haddaan kaco oo aan ducaysto oo ilaahay dembi dhaaf weydiisto oo aan gacmaha kor u taago ilaahay wuu iga aqbalayaayo ilaahay xilligii bay joogtaa la baryi jiray o ducada la aqbali jiray haadaa huwa kullu shay sibaa la isu waafajinayaa kanna waa xilligaa kanna waa xilligaa kanna waa xilligaa ilaahay makhluuqaadkiisana wuu yaqaanaa saacadahana wuu yaqaanaa isagaana soo daadega qaabku u soo daadegana isagaa yaqaana intaasaa igu filan aniga intaasaa hee igu filan ta muhiimkani markaa waxay tahay ee waxtar kalihi ee su-aasheedaa tahay inaad badiso waa soo daadegitaankaas iyo waktigaa wanaagsan inaad ka faa'iidaysato inaad ducaysato baahida aad leedahay inaad soo bandhigato inaanad dayicin haddaad doonto iskaba wada seexoo maalmaha aad dareento xaaladaha qaar inay kugu taagan yihiin xilligaa la eego ilahay wuxuu leeyahay man yadcuunii faastajiibu lahu yaa i baryayaan ka ajiibaa man yas'alunii yaa wax weydiisanaya oo faucطiyahu aan siiya bal wax weydiista aan idin siiye man yastakfirunii faakfiru lahu yaa dembi dhaafi weydiisanaya aanu dembi dhaafa ta ku anfacaysaa waa tan taxasuusta u baahan ee madaxaaga inay ka buuxdo u baahan ee ku anfacaysa waxtarka kuu lihi tan dambe wey waayahay baabun qowlu الrajuli qofku inuu yidhaahdo fulaanu jacdu aswadu aw طawiilu qasiiru yuriidu الصifata walaa yuriidu اlkiiba xukunka qofku markuu qof tilmaamayo inuu idhahdo hebel waa jacdun hebelkii timaadka aswadu hebelkii madoobaa aw طawiilu hebelkii dheeraa qasiiru hebelkii gaabnaa sifo uu leeyahay yuriidu صifata isagoo tilmaanta doonaya in lagu garto walaa yuriidu اlkiibata xana aanu doonahayn qofku ma odhan kara hebel dee ninkan hebel bidaartale mid arag amba hebelkan dheer amba may war hebelkan tima adag mid arag markaa timaadkaanta cadowga ma jeedid waxaad uga jeedaa inaad ku garato ma banaan tahay in saa la dha mise ma banaana ninkan hebel buuran baad leedahay hebel buuran عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال وحول أخبرني, أخبرني ابن أخي ابن أخي أبي رهم وحقي ورمي بوري أبي رهم إن الوأذيرو يهي ابن أخي أبي رهم أبي رهم نك لا يدهدا ننو أذيرو يهي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي رهم أصحاب رسول كم لها لكن إن كوادرك وها كم لها أصحاب رسولك ما بلا يقام بقى. وكان وحو كمد أبي رهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين بايعوه تحت الشجرة وحو كمد أصحاب رسولك إيه بيعة الرضوان لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة إيه بيعة بيعة الرضوان ولا يرضى بيعة تحت الشجرة ولا يرضى آيات اللي بدو كودة جران أصحاب رسولك عليه الصلاة والسلام كلابا لم يجيد كوستيسة ayuu ka mid ahaa yaquulu wuxuu yidhi waxaa warramaya abi ruhm ghazawtu maca rasuuli اllaahi salى اllahu alيyh wasalam ghaswata tabuukin rasuulka calayhi salaatu wasalaam duulaankii tabuuk la odhan jiray ayaan ayaan la duulay waa dagaalkii ugu dambeeye rasuulka alayhi salaatu wasalaam uu raaco marka laga yimaado faqumtu waan kacay leylatan habeen habeen ayaan istaagay bilakhdari meesha akhdar la yidhaahdo ayaan ayaan istaagay waa buur fasirtu qariiba minhu nebiga calayhi salaatu wasalaam mid u dhow ayaa noqday fa ulqiya calayna anucaasu wuxuun baana lagu soo tuuray baha lula ah lulo amba lulmo fa dafiqtu waxaan bilaabay astayqudu inaan tooso waqad danat raaxilatii min raaxilatihi iyada oo gaadiidkayga waan socnaayo garo iyadoo ka socod hal buu saarany hashii aan saaraa iyadoo u soo dhowaanaysa hashii rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu saaraa fa yufzicunii dabeete waxaan ka naxay amaan ka argagaxay dunuwuhaa u soo dhowaanshiyaheeda oo muxuu ga naxayaa khashyata an tusiiba rijlahu fi lgarsi in rasuulka calayhi salaatu wasalaam lugtiisa harsigu waxa waa halka lugta la saaro kooraha in rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay ku dhacdo ay waxyeelayso ayaan ka cabsi qaba taasaan ka naxayay fadafiqtu waxaan bilaabay uakhiru raaxilatii inaan dib u qabto daabaddaydii iyo kaan saaraa xataa qalabatnii cayni ilaa in dhiiga xoog bateen waan iskama seexday buu ku leeyay waan iska gamay bacda leyli habeenka barhkii fazaaxamat raaxilatii raaxilata rasuuli llahi sala allah alay wasalam dabeetana waaa waxay cedheedhiday daabadayda amba gaadiidka iyo gaadiidka rasuulka alayh salaatu wasalaam uu saara way isa soo gaadheen oo dheeggay isku qabteen wa rijluhu fi lgarsi rasuulka calayh isalaatu wasalaam lugtiisuna dee xagga waxay soo egtaa ilan hashayda ee waxay saaran tahay maxaan idhaha kooraha ay saaran tahay fa asabtu rijlahu rasuulka calayhi salaatu wasalaam lugtiisii ayaan wax gaadhsiiyey bimacnaa hashii baad soo gaadho se wax ku dhufatay falam astayqid maan toosin ilaa biqowlihi wuxuun baan ku toosay hadalkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu lahaa xasi waa ax oo kale marka wax ku dhacaan inuu ax isuma idhaahdo kelmaddii rasuulka calayhi salaatu wasalaam dareenkii ka soo gaadhay hashi waxay u geysatay axdiisii ayaa baan ku toosay buu ku leeyay inta hore waa dub baan u hayey laakiin de waan iska seexdo waxay soo kaxaysatay baashii faqultu waxaan ku uhi ya rasuula allah rasuulkii ilahay istakfir lii ilahay dambi dhaafi weydii waan ku dhibaye waan ku xanuunjiye rasuulka ilahi calayh salaatu wasalaam dee in la dhibaana waa waxyeello we waa dembi weyn marka dembi baan galaye ilahay dambi dhaafi weydii faqaala rasuulu lahi sala allah alay wasalam sir rasuulka alayh salatu waslam uhi soco maya iska soco xamaahe de umaad jeedin bay ka dhigan tahay iska soco riwaayadka qaar waxay tilmaamayaan sal waxay weydiiso waxaad caawi weydiista waa lagu waa lagu siinaya in weydiista lakin waxaa saxa sir soco waa iska soco waa caadi fatafiqa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulku wuxuu bilaabay yas'alunii inuu iga waraysta calaa man takhallafa min bani kifaar ninkan baa reer bani kifaar ahaa beeshaasuu ahaa marka wuxu uhi beeshayada dadkii ka mid ahaayee naga hadhee dagaalka aan soo raacin yuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam iga waraysta marka dib caadi baan iska noqday waan isbaal soconnaa waanu sheekaysanay dabe sheekadii waxaa ka mid ahayd inuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam iga waraysto dadkii beeshayada ahaaye hadhay ee dagaalka aan soo raacin faqaala wuxuu yidhi wa huwa yas'alunii isagoo rasuulku calayhi salaatu wasalaam i weydiinaya ayaa wuxuu ihi maa facala anafaru alxumru tiwaalu hiqaatu waan maxay sameeyeen kooxdii cascasayd ee dhaadheerayd ee garhmaleyta ahayd garhka uu ku yaraa wejigooda waa sifay soo arki mayse meesha maxaa lagu sheegay midabkii iyo dherarkii iyo siyaadoo garhmaleytayaasha markaasho waa reer dee lagu yaqaano had iyo jeer garhweynaantu sumidna arag waa yaro hidde weeyaan waa hidde garhla-aantuna waa hidde waxaa laga yaaba reer dhan baa laga yaabaayo ninku isagoo sideetan jir aanu garhba lahayn ininkiisuna waa la mid ka kale waa la mid kan waa la kala qaadaa ciradu waa la mid dadka qaar baa dee labaatan jir buu ku ciraysanaya qaarkoodna siddeetan jir baanu ciro ku lahayn markaasho waa reer lagu yaqaano waa reer cascas oo dhaadheer oo gadhna aan lahayn waa beel ka mida dabete marka waan fahmay buu yihi faxadatuhu dabeete rasuulka calayhi salaatu wasalaam waan u sheegay bitakhallufihim waxay ku hadheen waan u sheegay buui qaala wuxuu ihi famaa facala asuud aljicaadu alqisaar maxay sameeyeen oo maxay u hadheen bay ka dhigantay maxaa ku dhacay kuwii madmadoobaa ee tima aad adkaa ee gaagaabnaa nimanka waxay soo raacay adigu eg nimankii gaagaabnaa ee madmadoobaa ee tima aad adkaa aladiina lahum nicamun ee xoolaha ku haystay bishiikati shadakh meesha magacaa leh nimankii halkaa xoolaha ku haystay ee gaagaabnaa ee timaadka ee madmadoobaa nimankaa maxaa ku dhacay fatadakartuhum fii bani kifaar waxaan ka dhex xasuustay reer bani kifaar bimacnaa wuxuu ujeedaa xasuusteedan dib u celiyo talow kuwaasi waa kuwama bani kifaar talow kuwaasi waa kuwee falam adkurhum dabeete ma xasuusan waan xasuusan waayo xataa dakartu ilama ayaan xasuustay annahum rahdun min aslam inay yihiin beel ka mid amba koox ka mida beesha kale aslam la yidhaahdo rasuulka calayh salaatu wasalaam kuwaa wuxuu haysaynay dee ma sheegin isaga waa kifaarna ma odhan waa aslamna ma odhan laakiin ninkani wuxunbuu u qaatay maadaama rasuulka calayhi salaatu wasalaam isagoo bani kifaara uu weydiinayo cidduu weydiinaya inay wada tahay baniiar banu kifaar uun markaasa wuxu su-aashii nimankii gaagaabnaa ee madmadoobaa waxaan ka dhex baaray bani kifaar nimant nimankaasi waa kuwe markaan ka waayey xasuustii baan tallaabiyey waxaan u tallaabiyey bani aslam reer aslam markaasaan ka dhex helay faqultu waxaan ku uhi yaa rasuula allah rasuulkii ilaahayow ulaa'ika min aslam dee kuwaasi beesha aslam la yidhaahdo ayay ka tirsayiin qaala wuxuu yidhi famaa yamnacu yani waxa way markaa war kama hayo anu bani kifaar war baan ka hayaa laakiin beeshaas sababtay u hadheen ma garanayo qaala wuxuu yidhi famaa yamnacu maxaa ka hortaagan axada ulaa'ika kuwaa midkood maxaa ka hortaagan xiina yatakhallafu markuu hadhayo maxaa ka hortaagan an yaxmila calىa baciirin min ibilihi inuu gaadiid u siiyo awr ka mida geeliisa imra'an qof nashiidan firfircoon oo u firfircoon fii sabiili lah la jidkiisa yacnii qof haddii isaga uu tegi kari waayey qof jihaadka tegaya muxuu gaadiid u siin waayey wain faina acaza ahli ka iigu adag ehelkayga calىa an yatakhalafa cani اlmuhaajiriina min qurayshin wاlansaar inuu muhaajiriinta oo quraysha iyo ansaarta inuu ka hadho qofka iigu adag waxa weeyaan waa khifaaru waaslam yani dadka kale hadhitaankooda culays badan iguma hayo laakiin waxaa culays weyn igu hayaan dareemaya oo aanan xiisaynahayn hadhitaanka khifaar iyo iyo aslam yani si gaara dhula jeclanaya labadaas marka hadhitaankoodu aad buu igu adeg yahay acaz buu igu adeg yahay wey halkaa maxaa kaaga soo baxay waxaa kaaga soo baxay tilmaamo kuwii dhaadheeraa kuwii cascasaa kuwii madmadoobaa kuwii gaagaabnaa kuwii timaa adkaa kuwii garhmaleetayaasha ahaa haddii markaa sidaa qofka loogu tilmaamayo oo aan ku ceebayn looga jeedin ku ceebayn iyo ku caayitaan haddii aan looga jeedin in qofka lagu magacaabo waa caadi sheekheena sheekh cismaan ilaahay dembigiisa ha dhaafo sheekh cismaan waxyaaba in badan ka maqlay waxaa ka mid a wuxuu idhaahdaa markuu tan oo kale sheegayo imika haddaa cismaan tidhaahdaan cidi garan mayso lakin cismaan laangadhe haddaad tidhaahdaan waa caadi waa la wada garanaya cismaan laangadhe marka ceeb maaha dee soo kamaad maqal saas ya kii lugta xumaa saasu raacaya ha cismaan kii lugta xumaa buu idhahdaa inagu ma odhan karayna muxuu caan ku yahay sheekh cismaan laangadhe marka cayaba kama ahaba laakiin qofku hadduu u jeedo inuu ku caayo qofku sifadan uu leeyahay uu ku dambaabaya buu ku dambaabaya qof cayo intuu qofku uga jeedo laakiin hadday tilmaan iyo ku garasho ay tahay wax ku jiraa ma jiraan can caaisha radia allahu tacaala canha qaalat waxay tidhi ista'dana rajulu nin baa soo garaacay albaabka nebiga calayhi salaatu wasalaam cala nabiy sala allahu alay waslm albaabkuu soo garaacayo waxa uu doonay in loo ogolaado inuu guriga soo galo fa qaala rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi markuu gartay ninka soo garaacaya albaabka bi'sa akhulcashiira war waa kii inkaarta qabay bisa akhulcashiira yani kala macmacnaynteedu wax kala yeelsa bisa waxaa baas lahaaday akhulcashiira xigtada walaalkeed markaa dee macno weyn samayn maysa waxay ka dhigantay yani waa qof la karaahiyeysanoo la dhibsanayo waa cuyaynata ibnu xusn alfizaari sidaas rasuulku alayh isalatu markaa wuu kahday markuu soo gelaayey ee ninkaasi albaabka taagan rasuulku waxaa ka soo baxday bisa akhulcashiira mana waa qof aanu xiisaynahayn falamaa dakhala haddana markii ninka gurigii uu soo galay inbasata ilayhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam si furfuran oo maaragtay dabdabacsan ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam uqaabilay aad buu u soo dhoweeyey meeshana caishaa joogto way aragtaa waxa ka dhacaya hadalkii horena way maqlaysa soo dhoweynta wanaagsanna way aragtaa way isu qaban weyde hadduu yihi bisa bisa akhul cashiira maxay ka sugaysa inaanu dee soo dhoweyn u dhahdo maxaad u baahantay adeer dadejisa warkaaga isaguu soo fadhiisiiyey maarata faqultu waxaan ku yidhi yani markuu ninkii tegey faqultu lahu waxaan ku idhi rasuulkii ilaah maxaa dhacay yani waa lasoo gaagaabinaya ninkani markuu soo gelayna waxaa tihi waa bisa akhul cashiira markuu soo galayna si fiican baad u qaabishay si nin muxtarama oo aad jeceshahay oo agtaada ku weyn baad ku qaabishay marka maxaad u qaadan laha ninka adu arrinkaasoo kale haddii qofku qofka adog tahay inuu necab yahay laakiin markuu u yimaado wuu si wanaagsan u qaabilo maxaad u qaadan lahayd oo ninkan mala waa munaafiq ninkani wuxuu aaminsan yahay waxa ka muuqda way kala duwan yihin saasaad u fahmi taqriban marka caaisha waxay sugaysay inay iswaafaqaan hadalkii hore iyo iyo ninkale dhaqankiisa faqala rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi ina allaha ilaahay laa yuxibu ma jecla alfaaxisha qofka xun ee almutafaxishi xumaanta keena dadka xumaanta ka sameeya yani afcaal ficil ku sameeya ficil qofka xumaan ka keenaya yani qofka wanaagsan ee dabacsan ee labadan kasoo qof wanaagsan oo qofkana wanaag ka keena ilaahay jeceliya bay ka dhiganta yani qof xun ma yihin riwaayadka qaar waxay tilmaamayaan ya caaisha mataa cahidtiinii faaxishan aw mutafaxishan goormaad igu taqaana dadka inaan xumeeyo ma dabiicadaad igu taqaana bay ahayd dadka inaan xumeeyo waxaad igu taqaanay dabacsanaan ee naxariis soo dhaweyn fiican amba ha xumaado qofku amba ha wanaagsanaado markaa ceeb maaha qofaad og tahay qofkaasi inaanu qof wanaagsan ahayn adiguna aanad jeclayn oo calooshaad ka kahanayso markuu kuu yimaado inaad si wanaagsan u soo dhowaysaa gaalba ha ahaadee ceeb maaha waa sunnihii nebiga calayhi isalaatu wasalaam munaafiqnimona maaha munaafiqnimona maaha ee waxay dhaqan fiicnaan bay tilmaamaysa soo dhowayntaada iyo wanaajinta qofku waxay qofka u tarta mooyaane waxba yeeli mayso waxaa laga yaaba qofkaasi wanaagaagaas iyo dabacsanaanta iyo shaksiyaddaa wanaagsan ee qofka inay wax u tartaa laga yaabaayo xumaantaad ku na- ku ku nacayso inay ka bedeshaa laga yaabaa wax ay saamayn fiican ku samayso wuu isbedelaya xataa mararka qaar qofka fariin baa loo diraa aan toos ahayn oo waxyaabaha rasuulka alayh isalaatu wasame- eh, uu sameeyey bay ka mid ahayd qofka wax- waxyaabaha qaar ku dhibaataysan ama khamri oo kale ama balwad kale oo kale qofkaas oo kale erey fiican buu asxaabta ka dhex odhan jiray oo ku saabsan isaga si lagu geeyo u sheega ma odhanayo moogta laakiin halkan baa waxaa ninka hebel waa nin wanaagsane wuxuu ku- malaa hadduu intaa iska dayn lahaa ninkaasi waa naad u akhyaara dabeete waa loo geenaya ilaa waxaa la- war waxa sidaa nimaan loo dhiiban wayaatiika bilakhbaari man lam tuzawidi qaloolan waa maalinta dhowitaanku rasuulka la fadhina ayaa rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam hebel waa nin fiican haddaanu intaa lahayn suu intana waan deynaya intana waan iska deynaya waataan idiin sheegay ninkii khamriga cabi jiray xilligii rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa la karbaashay waa loo keenay waa lagu soo celiyey haddana waa la karbaashay haddana waa lagu soo celiyey isagoo sakhraansan hadda yani waa xadkii baa laga jaray xadkii baa laga jaray xadkii baa laga jaray asxaabta nin ka mida ba ishayn waaye war in kaale ilaahay kurridkan lasoo wado un miyaanu xishoonahayn rasuulkun baa loo keenay miyaanu qajilayn kanin rasuulka calayhi salaatu wasalaam markaa ninka waa maqan yahay waa tegey rasuulku wuxuu ku yidhi ha ku odhanin fa innii maa calimtu yuxibu allaha wa rasuulahu intaan ka ogahay ninkaasi ilaahay rasuulkiisaba wuu jecel yahay ninkii kelmaddii baa loo geeyey waxaa waxaa lagu soo qaaday majliskii rasuulka calayhi salaatu wasalaamoo nin baa sa ku yidhi oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu ku difaacay wuxuu war ninka hacaya inay iska daya ninkaas ilaahay rasuulkiisu jecel yahay ma rasuulkaas saa yidhi haa wallahi khamri maanta igu dambaysa yani kelmaddii wanaagsan ee loo geeyey maxay maxay keentay bahalku ku ibtilaysnaa bartiibuu ku joojiyey marka qofku hadduu qof miisaan leeyahay oo kelmadiisuna ay waxtar leedahay nin sheekha weeyano wanaagsan waa nin mas-uula waa qof dadku hadalkood hadalkiisa ay qiimeynayaan qofkii fariin dadban aan toos ahayn ayuu u diri karaa si ay qofka wax ugu tarto iska daa qofkii inaad xumaan kula macaamisheen can cabdiraxmaan can alqaasim can caaisha radia allahu tacaala canha qaalat waxay tidhi istaadanat rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam sawdatu sawda waa gabadhii khadiijo ku xigtay rasuulka calayhi salaatu wasalaam gabadh weyn bay ahayd markii khadiijo ay ka dhimatay gabadhii rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu guursaday intaanu caaisho guursan waxay tihi ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam albaabka ku soo garaacday waa guriga caaisha albaabka soo garaacday hadda eeg waa laba dumaroo la wada qabay soo arki mayse haddana gurigay isugu imanayaan mar bay dhacaysaa labay dhacaysaa way soo laalaaban doontaa laylatan habeen laylata jamcin habeen jimce ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam guriga ugu timi wa kaanat waxay ahayd imra'atan haqiilatan habita eg kan u jeedna waa ka waxay ahayd gabadh culus oo oo oo oo maaragtay yani waxay tahay gabadh hilboon oo culus bay ahayd Ah. maxay tilmaantay caaisha radia allahu tacaala canha sifo ay leedahay sawda xooggan iyo maaragtay iyo culayskan kumay caayahayn way ku tilmaamaysa sawdaa guriga timiyo albaabkay soo garaacday sawdana waxay ahayd haddaan idiin sheego gabadh hilboon oo maaragtay markay soconaysa dadka maaragtay tallaabada miiriya ee tartiibu socda habita waa caynkaas tallaabada aan la degdegin ayay ahaydoo si miira u socota marka meesha waxaynu ka qaadanaynaa rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam dee waa gurigiisii caaisha radia allahu tacaala canha waa xaaskiisii waa dhaqankii guri- guriga rasuulka calayhi salaatu wasalam lagaga dhaqmi jiray waxay tilmaamaysaa faadina allah rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu ogolaaday waxay tilmaamaysaa inaanay ceeb ahayn qofka sifo uu leeyahay in lagu tilmaami karo iyadoo lagu tilmaansanayo lakiin haddii lagu caayayo waa dembi wax kastaba ha ahaatee waayahay baabun man la- man lam yara bixikaayati alkhabari ba'san qofka inuu war soo wariyo aan dhibaato u arag yacni qofku war dhacay wuu soo qaadi karaa isagoo isagu deliishanaya amba cid kale u deliilinaya can ibni mascuudin radia allahu tacaala canhu qaala wuxu uhi lamaa qasama rasuulu llahi sala allahu alay waslm lamaa qasama markii uu qaybiyey rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulku markuu qaybiyey hanaa'ima xunayn xunayn ee hanaaimteedii biljiciraana shiciraana uu ku qaybiyey xunayn ninki soo maray maarata kitaabkii siirada ahaa ee mubaarak fuuri xoolihii xunayn lagu soo qaaday ee maaragtay nimanka kaafiriinta laga soo qaniimaystay waa la soo waday muddaa la hayey maxaa loo hayey bal inay soo toobad keenaan inay soo muslimaan ay soo laabtaan markay soo laaban waayeen waa tii shiciraana lagu qaybiyey mar rasuulku uu qaybiyey wasdaxamuu calayhi ee dadka ay isku soo cedhiidhiyeen ilaa xoolaa la qaybinayaa bahlu waa balaaya mowta baashan xoolahan la qaybina waa taxaan markii xoolaha qaybintoodii la bilaabay ayaa dadki rasuulka alayh salaatu kusoo kubaariyeen oo gaadada ay soo saareen cidhiidhi fara badan buu dareemay faqaala rasuulu lahi sala allahu alayhi wasalam rasuulku wuxu uhi ina cabdan adoon min cibaadi illaahi ka mida addoommaha ilaahay baa bacasahu allahu ilaa qowmin oo qoom u diray adoon adoomada waa rasuul addoon addoommada ilaahay ka mid a ayuu ilaahay qoom u diray fakadabuuhu dabeete way beeniyeen washajuuhu way dakreen fakaana wuxuu ahaa yamsaxu dama can jabhatihi wejigiisuu ka masaxayey dhiigga iyagoo dakray ayuu dhiiggii ka soo daadanayaybuu wejiga ka masaxayaa wayaquulu waxaanuu lahaa allaahuma اkfir liqowmi fainahum laa yaclamuun ilaahow qoomkayga u dembi dhaaf waxba garan maayaan tallaabaday qaadayaan iyo xaggay u socdaan iyo falkooda waxaa ka dhalanaya garan maayaane ilahow dembigooda dhaaf yacni nebi ay gacanta u qaadeen iyo nebi ay dakreen waxa ay ka dhaxli karaan ma fahmayaane ilaahu dembigooda dhaaf culimadu waxay leeyihiin rasuulku alayh isalaatu wasalaam wuxuu ka sheekaynayaa nebi ka mida ambiyada ilaahay qaarna waxay leeyihiin rasuulku isagaaba isu jeedaba oo maalintii daa'if ee maarata la shiiday ee la dakray qaarna waxay leeyihiin waa maalintii uxud dhaawacii gaadhay ma garanayo sixadeeda ma aqaano lakin ragga qaar ba waxay leeyihin markii nabiga alayh salaatu wasalaam la dakray dhiiggiisu dhulka hadduu ku dhici lahaa ummaddaba waa la halaagi lahaa mawji meel ay ku qoran tahay markaa masaxaad masaxaadan uu masaxayo waxay leeyihin wuxuu u diidayaa dhiiggiisu dhulka inuu gaadho laakiin anu meeshaa meel ay ku qoran tahay nebiga haddii dhiiggiisu dhulka taabto waa la ishalaagaya lakin gaba dhiijibe anigu ma garanayo markaa labadaa qowlba way jiraan ma rasuulka laftiisa calayhi salaatu wasalam mise nebi kale u ka sheekaynaya waxay noqon kartaa sarbeeb isagaa iska sheekaynaya waar dhibaato kasta waa laysoo mariyey tani dhibaato maahee waaba lay dakray dulqaadna waan u leeyahayo kuwii dakray soo dhibay waabaan u duceeyey nebi hore caynkaa sameeyeyna nebi muuse inuu ujeedana waa suuragal or riwaayadka qaar baa waxay tilmaamayaan markii nebiga calayhi salaatu wasalaam xoolihii uu qaybiyey ee lagu soo buuqay ayaa nin baa bartan ka soo baxay male xadiiskaas waa inoo iman doonaaye nin baa soo booday dhukuran oo garhweyn leh oo indhuhu soo baxsan yihiin oo wada faydan ayaa bartaa ka soo baxay dabeedna rasuulka alayh isalaatu wasalaam wuxuu ku yihi yaa rasuula allahi icdil fa innaka laa tacdil ama yaa rasuula allahi icdil fa innaka lam tacdil rasuulkii ilaahay ow cadaalad samee qaybtaad qaybinayso cadaalad kamaad samayne xoolaa si fiican u qaybi waa rasuulki ilaahay rasuulka ilahay cadaaladda ilaali meesha waad eex baad ku qaybisay yacni soo celi xoolaha oo cadaalad baa loo baahan yahay cadaalad ku qaybi rasuulku alayh isalaatu wasalam waa kii lahaa markaa ilaahay walaalkay nebiyullaahi muuse ha u naxariisto inta la dhibay in ka fara badan baa la dhibo safray marka ninkan ugu jeeda nebigu calayh isalaatu wasalaam uu leeyahay addoon addoomaha ilaahay ka mid a ayaa la ayaa la soo saaray qoomkiisii baa beeniyoo dakray culimada qaar waxay leeyn waxaa loo jeedaa nebiyullaahi esh nebiyullaahi muuse insha allahu qisada waynu gaari doonaa nimankaa khawaarijta iyo nebiga calayh isalaatu wasalaam waxaa kala gaadhay fakaanii waxaad mooddaa wuxuu leeyahy cabdullaahi bin mascuud fakaanii waxaad mooddaa anduru hadda inaan eegaayo ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahayow yaxki rajula oo ka sheekaynaya ninka oo yamsaxu masaxaya can jabhatihi wejigiisa yani rasuulku markaa afka un kamuu sheegin xataa wuxuu raaciyey gacantuu rasuulka alayh isalaatu wasalaam raacay wuxuu leeyahay nebi baa ilaahay qoomkiisu u soo diray dabeete way beeniyeen dabeete way dakreen dhiig bay kaga sii daayeen dabeetna dhiiggiibuu iska masaxay wuxuu raaciyay markaa ficil iyo inuu tuso qaabku isu masaxay baabun wuxuu baab u yahay man satara musliman qofka qof muslima astura can abilhaytam qaala wuxuu uhi jaaءa qowm ilaa cuqbata bna caamirin cuqbata bnu caamir ayaa abilhaytam waa kasiir baa magaciisa la odhan jiray waa mawla cuqbata bni caamir wuxuu ihi rag baa waxay u yimaadeen cuqbata bnu caamir faqaaluu waxay idhaahdeen ina lanaa jiiraanan yashrabuuna wayafcaluuna waxaanu leenahay dad jaara jaar baanu leenahay yashrabuuna cabaa maxay cabaan dogxii xumaa ha qaar khamriga cabaa ama qaar qayla ayaanu jaaran qaylaadda ma ka reeba waayo qaylaadda ka reeb ina lanaa waxaanu leenahay jiiraanan qaar khamriga cabaa wayafcaluuna oo waxan iyo waxan sameeya ayaa fanarfacuhum ila alimaam ma ashkataynaayo imaamka arrinkooda ma gaadhsiinaa afanarfacuhum arrinkooda kor ma ugu qaadnaa ila alimaami imaamka yacni ma ashkataynaa qaala wuxuu uhi laa rasuulka calayhi isalaatu wasalaam wuxuu uhi laa laa cuqbata bni caamir wuxuu uhi maya samictu waxaan maqlay rasuul allahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaah oo yaquulu leh man ra'aa min muslimin cawratan qofka qof muslima cawro ka arka fasataraha dabeetana astura kaana wuxuu la mid yahay kaman axyaa mid nooleeyey maw'uudatan ilmo isagoo nool aasay xilligii jaahiliyada min qabrihaa xabaasheedii ka soo nooleeyey buu la mid yahay xadiisku waa xadiis daciif ma sugna laakiin waxaa sugan qofka muslimkaahi hadduu qofka muslimkaa uu asturo ilaahay maalinta qiyaamaha inuu asturayo macaasiduna waa ceeb macaasiduna waa ceeb markaa qofka muslimkaa ceebtiisa banaanka lama dhigo lagama sheekeeyo waxaan buu sameeyaa waxaan buu sameeyaa halkan buu maraa waxaan buu cabaa lagama sheekeeyo xumaanta qofka muslimkaah uu sameeyo waa la asturaa marka macnaha asarka iyo xadiiskuba waa saxiix oo way sugan tahay oo qofka hadduu xumaan leeyahay xumaantiisa hala cararno banaanka ha geynin astur u naseexay adiga waxaa ku gallan inaad u naseexayso baabun waad u naseexaynaysa ha ya waad u naseexayn waad u naseexaynaysa u diiday haddana ku celi ya hadduu hadduu waad u naseexaynaysa adig waajib ku saaran wuxuu yahay dadkii wixii way kala duwan yihiin moogtee wuxuu waa munkar waa xumaan man ra'a minkum munkaran falyugayirhu biyadihi soo ma aha wakaa miyaa ka deynin nase qofka muslimka waxaa saaran naseexadii iyo waxu sheegmadii wixii gacanka qabadana waa la kala leeyay waa la kala leeyay iyadoo shuruud gaara wadata mooyaane wakaa de taasi waa mashkila labaad taas may waa mashkila labaad maye ha waa dembi waa kaasi waa dembi tallaabay moogte taasi way ka duwantay qofka waa la qabanaya waa la xidhay waa la jiteynaya laakiin qofka xumaanta naftiisa uu samaynaya wuu salaad salaad la'aanta ee khamriga waa yama waa salaad la'aanta ninka salaada aan tukana jaarka tihiin iyo ninka khamriga cabe salaada tukada ayaa jaarka tihiin waxaa dembi weyn labada ka salaada aan tukanay aan khamriga cabin kaasaa dembi weyn labada kaama soo ashkateynayna mo mid taariku salaada meesha jooga kaalaga soo qabta ma odhanaya qof laakiin ninkan salaadana wuu tukadaa salaada ceshaay marka uu dhameeyaa buu odhanaya dhalada ii dhiiba habeenka o dhan buu dhaadaa haynaya wuxuu dhaamaa ninka jaadna aanu cunin sigaarna aan cabin khamrina aan cabin ee taariku salaadka kaasaa ka wanaagsan marka naseexun baa galan un naseexa galan baabun wuxuu baabu yahay qowlu rajuli halaka annaasu ninku inuu yidhaaho dadkii way halaagsameen dadkii way halaagsameen bimacnaa isagoo iska reebaya isagu oo cibaadadiisi iyo naftiisu ay la fiican tahay dadkuna ay la xun yihiin yani ma bannaan tahay mise ma bannaana can abi hurayrata radi allahu tacala canhu rasul lahi sal allah alay wasalam qaala wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay ana rasul lahi sal allah alay wasalam rasuulka ilaahay qaala wuxuu ihi idaa samicta arajula haddaad maqasho ninka oo yaquulu leh halaka annaasu dadkii way halaagsameen fa huwa ahlakahum isagaa halaagay amba fa huwa ahlakuhum isagaa ugu halaagsan isagaa ugu horeeya ninka dadka dhaliilo uun ee caayo uun ee isu haysta dadka inuu ka fiican yahay inuu ka alla ka cabsi badan yahay ilaahay inuu uga dhow yahay isagoo helo janno inuu yahay dadkuna ay ka xun yihiin camalkiisuna la wen yahay dadka camalkooduna uu la xumaado qofka noocaasi hadduu yidhah dadku way halaagsameen isagaa ka hor halaagsamay fa huwa ahlakum isagaa ugu halaagan bay ka dhiganta waa haddii kaafka damo la saaro fa huwa ahlakahum isagaa halaagay na waa waxaa looga jeedaa isagaa inay halaagsamaan u horseeday isagaa u sababay inay halaagsamaano dee cayadiisana qofku masalan qofkii ka soo qaad qof sheekha oo caalima oo dadku ay ixtiraamayaan qof caabida oo cibaado loo tuhmayo dula dadku way halaagsameen wallahi waa laydin rogayaa ciqaabbaa soo cararaysa qofkaad waxaa akhriyo dadku way quusanayaan dadkii way quusanayaan waxay odhanayaan wallahi waaba de maxaa hadhayba de sheekhiisu kaa sheegay maa war waa la iska halaagayaa meesha waxaa iska sii walaaqan kartaan iska sii walaaqda yani rajadii buu ka xidhay ee qunuud iyo iyo ya'sina iyo- quusna wuu u furay quusna wuu u furay marka qofka hadduu dadku way halaagsameen min baabi ashafaqa wa min baabi araxma waa caadi laakiin markuu dadka ay da- u dareensayen dadka isaga inuu ka wanaagsan yahay dadkuna ay ka xun yihiin dad badan baa noocaad ka dareemaysa hadalkooda markay hadlayaan dad badan baad ka dareemaysaa inuu dadka isaga u tusaayo inuu ka faham fiican yahay inuu diinta ka jecel yahay inuu ilaahay uga dhow yahay isagoo inuu helo janno yahay dadkuna intaa cagsigeeda inay yihiin fa huwa ahlakahum dadka looma dardaar wariyo waa xadiiskii waynu soo marin rasuulka alayhi salaatu wasalaam ee saxiixa ahaa ee nin muslina laba nin oo walaala ah ayaa nin waa nin caabuda qur-aanku waa akhrisanayaa markaasuu joogaa habeen iyo maalin dabadeedna kii kaleu wax siiyaa kii kale ka kalena waa maxay waa nin iska duuflaalahoo meelaha orordaayo oo aan cibaado badnayn macase qaarna sameeya dabeete kii caabidka ahaa ee dee isu haystay inuu kan ilaahay ka xigo ayaa wuxuu ku uhi wallaahi laa yakfiru llahu lifulaan wallaahi ilaahay hebel ninka la ydhaahdo waa walaalkii inaan ilahay u dembi dhaafayn hebel waa ehlu naar waan ka yaabanay anigu muxuu uqiyaasay wuxuu uqiyaasay cibaadadiisa iyo cibaado la-aantiisa isaga cibaadadiisa iyo kan cibaado la-aantiisa amba cibaadadiisa oo daciifka marka isagaa wuxuu isxigsiiyey xaggii dembi dhaafka alle subxaanahu watacaala kana wuxuu xigsiiyey xaggii dembi dhaaf la-aanta wuxuu uhi wallaahi ilaahay inaanu kaa u dembi dhaafahayn dabeetee ilaahay baa la soo hadlay rasuulkiisii wuxuu ku yidhi man da aladii yata'allaa calaya war ninka igu dhaaranaya ee qofkaasi iga quusinaya waa ayo qad gafartu lifulaani waadkhaltuhu nnaar hebelkaa uu sheegayana waan u dembi dhaafay isagana naartaan geeyey basiid basiid macnaha qofku markaa naftiisu inay la weynaato camalkiisu inuu la weynaado khayrkiisu inuu la bato dadkuna khayrkooda uu la yaraadaa waxay ka mid tahay calaamadaha qofku uu ku halaagsamo baabun waa ka u dambeeye wuxuu baabu yahay laa yaqul lilmunaafiqi sayidu ka munaafiqa iyaan mudane lagu odhan sayid yani magac weynayn iyo ixtiraam tilmaamaya can cabdillaahi bni burayda can abiihi qaala wuxuu uhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulku wuxu uhi laa taqulu lilmunaafiqi ka munaafiqa ha ku odhanina sayidun mudane erey weynayn tilmaamaya ixtiraam ha ku odhanina fainahu sababtu waxay tahay in yaku sayidakum kaasi hadduu mudanihiina yahay faqad askadtum rabbakum rabbigiin baa ka cadhaysiiseen nin baad taqaano inuu yahay yani qof aad ku ogtahay xumaan fara badan fii bacdi alaxyaan dadka qaarkood aad xataa qofka tadayunkiisa iyo aad aad aad tuhmayso talo ninkan ma muslim baa mise waa gaal qofka hadduu ka dhiga marka yani calaamadihii iyo naanaysihii iyo alqaabtii taqdiirka iyo tacdiimka qofka uu siiyo waxay tilmaamaysaa qofkaasi miisaankiibuu dhaawacay qofkii ina akramakum cinda allaahi atqaakum karaamada iyo maamuuska iyo tacdiimka waxaa iskale dadka mutaqiintaa qofka aad ku og tahay wanaag iyaa la kacabsi marka qofkii xumaad xumaanta ku og tahay magac wanaagsan iyo laqab wanaagsan iyo naanays wanaagsan iyo mudane soo dhowow kii maaragtay kana haayow haddaad saa samayso waa munaafiq haddaad saa samayso waxaad ogaataa waxaad ka cadhisa ilaahi subxaana wa tacala marka dadka waaa waxaa la barayaa inaanay qofka maaragtay qofka munaafaqa ah amba qofka faajirka ah amba qofka kaafirka inaanay bacrimin ixtiraamka waa meeshiisa wayna ka sheegnay imaka qofku hadduu ku yimaado soo dhoweyntiisa waa meesheeda laakiin ammaan aanu mutaysan qofki inaan la siin waa xadiis saxiixa abu daawuud iyo xaakim iyo nasaa-i iyo kayrkood ayaa wariyey halkaas inu deenina wasali allahuma waslama wbaaraka calaa sayidina moxamed waaalihi wasaxbihi wasalam